أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa khamiis lix iyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo shan hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhornimo dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada xabashida itoobiya iyo kuwa jabhadda faano ayaa ka socda gobolka amxarada ee waqooyiga dalka itoobiya maleeshiyaad murtadiina oo iyagoo dhaawaca la geeyey dalka turkiga ayaa qayladhaan afka furtay iyagoo sheegay inay ku dayacan yihiin dalkaasi qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay degmada janaaleh ee wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay qaybta soddon iyo afaraad gurmudka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulooyinka hoos yimaada deegaanka booco ee wilaayada hiiraan kumanaan ruux oo itoobiyaan ah ayaa ku barakacay dagaalada u dhexeeya tigreega iyo amxaarada ee ka socda waqooyiga dalka itoobiya ganacsatada degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu usoo gebagabeeyey maamulka islaamiga ee degmadaasi dhismo ku yaala magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya ayaa dumay taasi oo sababtay khasaare kala duwan maamulka islaamiga degmada kamsuume ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowlad diini ah u qabtay ganacsatada iyo beeralayda ku nool degmadaasi kulan ballaaran oo looga arrinsanayay arrimaha jihaadka iyo kaalinta qabaa'ilka ay kaga jiraan difaaca shareecada raxmaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan wilaayada gedo جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي intaas waa qodobadii warkeena duhornimo dhegaystayaal haatan iyagii oo faahfaahsan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada xabashida itoobiya iyo kuwa jabhadda faano ayaa ka socda gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
waxaa sii xoogaysanaya dagaalada u dhexeeya jabhadaha faano ee qowmiyadda amxaarada iyo ciidanka dowladda xabashida itoobiya wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in ugu yaraan lix qofood oo shacab ah lagu dilay siddeed iyo toban kalena lagu dhaawacay iska horimaadyo dhex maray maleeshiyaadka faano iyo ciidanka abi axmed dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka axmaarada ay weerareen kolonyo ka tirsan ciidanka itoobiya oo marayay deegaanka agoona oo ka tirsan magaalada star ee koonfurta gondar dhanka kale waxaa sii xoogaysanaya dagaalada u dhexeeya qowmiyadaha amxaarada iyo tigreega maleeshiyaadka fano iyo t b l f ayaana isku horfadhiya waqooyiga dalkaasi labada madaxweyne ee qowmiyadaha tigreega iyo amxaarada ayaa hawada isku mariyey hanjabaadyo ra-iisul wasaaraha itoobiya oo ka baqaya in colaaddu ay kusoo fido dhul hor leh ayaana dhinacyada ugu baaqay inay xiisada dejiyaan jasaak allahu khayran walaalka maleeshiyaad murtadiin oo iyagoo dhaawaca la geeyey dalka turkiga ayaa qayladhaan afka furtay iyagoo sheegay inay ku dayacan yihiin dalkaasi cabdulqani maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya maleeshiyaadka murtadiinta calooshood u shaqaystayaashaha ee ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa inta badan cabasho ka muujiya daryaal xumo baahsan kadib markii ay kusoo naafoobaan furimaha dagaalka ee ay ku hardamayaan xaqa iyo baadilka maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridadaha oo iyagoo dhaawac qaba la geeyey dalka turkiga ayaa sheegay inay halkaasi ku dayacan yihiin kadib markii ay adeegyo caafimaad ka waayeen dowladda ah dabadhilifka ah ee turkiga oo dalkeeda markii hore loo geeyey si loogu dabiibo askartan murtadiinta ah ee cabashada kasoo yeertay ayaa si gaar ah waxay uga tirsanaayeen maleeshiyaadka waxa loogu yeero gorgor ee ay soo carbisay dowladda turkiga kuwaas oo qaarkood kusoo dhaawacmay dagaaladii mujaahidiinta iyo cadowga ku dhex maray gobolada dhexe waxay sheegeen in si loo geeyey turkiga aysan jirin cid daryeeshay gurigii la geeyeyna ay ku sugan yihiin iskabadaa inay caafimaad helaan waddanka turkiga hana keenee qol baan lagu buusaanu deganahay wax alaali wax naloo qabtay ma jiro cid naga warhaysaa ma jiro ragga yagaasu haddii aw aanu sakaraadno aanu waxaan wada xanuunsanno cid aanu u cabanno iyo cid telefoon naga qabanaysaa ma jiro magacayga waa cabdiraxmaan saalax cabdi waxaan ka tirsanahay ciidamada kumaandooska gorgor waxaan ku soo dhaawacmay gaar ahaan wuxuu ahay wasil ilaa haddana dowladdu waa na soo qaaday caafimaad ahaan inoo soo qaaday intayna keentay ilaa haddana cid wax noo qabatay ama meel aan u raacna ma lahan wadda waxaanu joognaa hadda waddanka turkiga saad u jeediin Eh, dowladdii soomaaliya noo soo dirtayna ilaa hadda waxba kama hayna aniga waxaan eber ka ahay ilbaan eber ka ahay ishaasiga garaafi iga soo gaartaan eber ka ahay waxbana kama arka waxaan joognaa dalka turkiga hoy ma haysana cunno ma haysana waa magaalkaanaa nagula sii dayay askarta murtadiinta ah ee kusoo dhaawacmay furimaha dagaalka ayaa siyaabo kala duwan uga dayacan isbitaalada murtadiinta halka qaar kalena ay cabashadooda ka soo yeerayso wadamada sheegta inay caawiyaan kooxda ridada mahadsanid walaalka qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa xalay ka dhacay degmada janaaleh ee wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku yaala degmada janaaleh oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada shabeellada hoose qaraxa oo dhawaqiisa laga maqlay xaafadaha degmada ayaa sababay dhaawaca laba askari oo murtadiin ah kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay qeybta soddon iyo afaraad gurmudka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulooyinka hoos yimaada deegaanka booco ee wilaayada islaamiga ee hiiraan sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen xaarat cabdulqaadir
xalqadan soddon iyo afaraad muuqaalada gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ayaa lagu soo bandhigay gurmad ay mujaahidiintu gaarsiiyeen bulshada ku dhaqan tuulooyinka hoostaga deegaanka booco ee wilaayada hiiraan qaybaha hore muuqaalkan waxaa la arkayaa iyadoo dad aada u fara badan la isugu keenay goob si halkaas lagu guddoonsiiyo adeegyadii loogu talagalay oo ay ku jiraan lacago iyo agabyo kale oo loogu gurmanayay kadib fatahaadihii saameeyey deegaanadooda nabadoon axmed cusmaan cabdi oo ku magac dheer gooris allaah xifdiya ayaa kasoo muuqanaya istaarkan isagoo boqolaalka gurmadka loo sameeyey kula hadlaya goobtaasi xarakatu shabaab almujaahidiin oo ayaguna deeq soo dhiibtay gurmad soo fidisay wilaayooyinkao dhanna u fidisay inta mujaahidiintu ay ka taliyaan wilaayooyinkao dhan gurmadka fatahaadaha biyaha guddiyaal u samaysay dhaqaalo ku bixisay u gurmatay dooman keentay waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allah u saaro waxay bixiyeen maantayna waatan halkan u joogno wilaayadoodka dhan markii laga bixiyey hadda waxaan joognaa wilaayada hiiraan gaar ahaan degmada booco walaalaha mujaahidiinta idima iloobin xaalad kastoo ku sugan tihiin qalbigooda waad ku weyn tihiin adinkaana markhaati ka ah dhib iyo dheef waa idila qaybsadaan cadow hadduu yimaado dhiiggiinna dhiiggooda bixiyaan ayagoo difaacaya cirdigiinna maalkiinna naftiinna diintiinna ayagoo difaacayay dhiiggooda ku bixiyaan dhibaato kale markay timaado abaara timaadana waa og tihiin intan jeero halkan raashin aan ku bixinna waad og tihiin abaar idinkama harin col idinkama iloobin idinkuma iloobin fatahaado iyo biyo yimid idinkuma iloobin dhibaato kasta way idila qaybsataa taasina waxay daliil u tahay in mas-uuliyaddii ay dadku ka sugayeen ay guteen oo ilaahay kula xisaabtamayay way guteen wayna sii wadi doonaanaan leenahay ayagana allaha garadsiiyo waxaanaad markhaati ka tihiin in gacantiinu gacantoodu dhowr jeer idinsoo gaartay magaaladan booco markii laga baxay waad ogeydeen halkaas ayaa raashinna loo soo dhiibay aan keenno waataan ku qaybin jirnay masaajidkaa weyn agtiisa maantayna fatahaadaha yimid waa nala soo diray deeqdii naloo soo diiqla deeq lacageed sisiyeeliga aa arkaysiinoo la dejinayo iyo agabyo kale intaba way soo dhiibeen walaalaheed muslimiinta ah lain laydima iibo khaasatan reer hiiraan si ba-an waad ogtihiin waayahanoo dhan jiinkaa waa laga bixinayey dhul bixin ilaa hiiraan oo dhan meel aan laga bixin waa yar tahay maantayna waxaan joognaa booco ilaahay idankiisa walaaluhu waxay guteen waajibkii saarnaa gacantii korkeeda subagtaa la yidhi ayadaa isku galladay waajib saarnaa iska giteen kumanaan ruux oo etoobiyaan ah ayaa ku barakacay dagaalada u dhexeeya tigreega iyo amxaarada ee ka socda waqooyiga dalka itoobiya nuur cali warsame abushiib ayaa warkan inoo faahfaahinaya hay-ad gaaleedka qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan konton kun oo etoobiyaan ah ay ku barakaceen colaada xooggan oo ka dhex qaraxday ismaamullada maxarada iyo tigreega taasoo ka socota waqooyiga dalka etoobiya xafiiska xiriirka arrimaha bini'aadnimada ee etoobiya u qaabilsan ururka qaramada midoobay ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in colaadda soo cusboonaatay ee u dhexaysa ismaamullada amhara iyo t b l f ay ku barakaceen in ka badan konton kun oo qof oo labada qowmiyadood ah si gaar ah gobollada dagaaladu ka socdaan ee almaata iyo raaya tirkoobyadan ayuu xafiiska diiwaan geliyey tan iyo saddex iyo tobankii bishan abriil kolkaasoo ay dib u soo cusboonaatay colaadda u dhexaysa labada dhinac kadib markii maleeshiyaadka jabhadda d b l f ay duulaan ku soo qaadeen almaata iyo raaya si ay dib uga xishtaan labadaasi magaalo oo ah aag dagaal oo labada qowmiyadood ay isku haystaan balse laba sanno ka hor tigreega lagala wareegay markii guluf dagaal ah ay ku soo qaaday xukuumadda abiy axmed xafiiskan ayaa maamulka mandiqadda ka soo xigtay in afartan iyo laba kun oo barakacayaal ah ay ka soo carareen goobaha la isku hayo ee koonfurta kuwaasoo soo gaaray dekedda magaalada kuubo ee dhacda waqooyiga etoobiya halka siddeed kun iyo saddex boqol oo kalena ay u barakaceen magaalada saykato ee dhacda waqooyiga dalkaasi dadka ugu badan ee colaadda ku barakacay ayuu xafiiska ku sheegay inay yihiin haween iyo carruur waayeeli iyo dhallinyaro isugu jira magaalada almaata iyo nawaaxigeeda oo ah goobaha dagaalada culus ay ka socdaan ayaa ku yaala mandiqada lagu muransan yahay ee raaya ee u dhexaysa ismaamulada tigreega iyo amxaarada halkaas oo toban maalmood ka hor uu dagaal ku dhex maray dagaalyahano kasoo kala jeeda labada qowmiyadood aad buu umahadsan yahay awshayba ganacsatada degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlo diini ah oo uu usoo gebagabeeyey maamulka islaamiga ee degmadaasi cusmaan axmed duubo ayaa ka waramaya ku dhowaad laba boqol oo ka mid ah ganacsatada ku nool degmada jilib ayaa ka faa'iidaystay duruus u socotay maalmo oo ay cashiro ka bixinayeen culimo ay ka mid ahaayeen sheekh jaamac cabdisalaan iyo sheekh cabdiraxmaan firin dowlada oo uu soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa intii ay socotay waxa ay ganacsatada oo ka koobnaa rag iyo haween ku qaateen cashiro ay ka mid ahaayeen beeca iyo duruus kale sheekh cabdiraxmaan firin ayaa ganacsatada aad ugala hadlay towxiidka wuxuuna sidoo kale ugu digay inay ku kadsoomaan dhagaraha cadowga inteenna walaala muslimiin baan nahay jannaan isa rabnaa cadaabna oo ka wada carrayna soo saa maaha dan waxaa inoo ah marka inaan wax isku sheegno oo wixii aan janna hogeli lahayna waxaan cadaab hogeli lahaana aan iskaga digno intaasay ku jirtaa wanaaggeenu insha allahu tacaala marka alwalaa walbaraa hal su-aalana ay weydiinaya macnaha laa alwalaa maxaa laga wadaa baa nidhi ila waa carabi hadda soomaali baan rabaa Yeah. sax wey inaan jeclaado anigu una hiileeya igu leh saddex baa kugu leh haye albaraa macnaheedu waa tan cagsigeed maxay noqoni yaad goyn oo nici ood la dagaalami gaalada iyo horta gaalo mabda iyo gaalku ma kala yihin ma kaliis ma kala ilaah ma jira maxaa weeye soo gaalnimo maaha midka aaminsanna maxaa weeye ilaahay ma jirna waa necebnahay ka aaminsanna waa necebnahay soo maa ilaah ma jiro waa gaalnimadii kan aaminsanna waa gaalkii markii ay dowladu soo dhammaatay qaar ka mid ah ganacsatada ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus duuro ayaana noo qabtay oo socotay saddex maalin dowradaas wax badan ayaan ka faaidnay inkastoo noo qaban jiri muddo kasta waana noo qaban jiri doorooyinka naguma cusba hadda in la qabto doorooyinkaas waxay ka mid ahayn kitaabu riba ina noo akriyo inna noo akriyo kitaabul beecna noo akriyo oo qaabka loo ganacsanayo ayaan ka faa'iidnay alwalaa walbara ayaa maanta ugu dambeysay oo noo akrinayay
waxaa beryahan noola qabtay dooro waxyaalo badan aan ku qaadanay waana ku faa'iidnay ganacsada dhammaan waa ka soo qayb galeen allah ayaa ku mahadsan oo noo soo gebagabeeyey dooro oo socotay saddex maalin noogu socotay culmo fara badanna meesha nooga imaadeen ilaahay kheyr ha siiyo waxaan ka mid ahay ganacsatada degan degmada jilib alxamdulilaah waxaa alwalaa walbaraa ayaa nala fahansiiye waxay tahay yaa weli la siinaa yaa la jeclaanayaa yaana la necbaanayaa gaallo in la necbaado ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintana la jeclaado ilaaha ku mahadsan wax badan ayaan fahanay ganacsatada magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ee dowlada loo qabtay ayaa waxa ay si maalinlaha u qaataan casharo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee degmada jilib mahadsanid dhubow dhismo ku yaala magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya ayaa dumay taasi oo sababtay khasaare kala duwan marwaan maxamed ayaa faafahinta warkan inoo haya
wararka ka imaanaya caasimada dalka itoobiya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay uu soo dumay dhismo ku yaala mid ka mid ah xaafadaha magaaladaasi kaasi oo sababay dhimashada toddoba qof oo ka agdhowaa guriga dumay dhacdadan ayaa maalinnimadii shalay ka dhacday xaafadda kitiima ee ku taalla caasimada adisababa taasoo ka mid ah xaafadaha ugu mashquulka badan ee halkaasi ku yaala ningatu maamu oo ah afhayeenka maamulka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dadka ku dhintay dhacdadani ay ku jiraan caruur da-doodu tahay afar jir ilaa kowiyo toban jir iyo labaiyo toban jir dadka dhintay waxay badankood u dhinteen inuu naqaska ku dhegay awgeed ayuu sii raaciyey ninkan wararka ayaa intaas ku daraya in booliiska etoobiya ay goor dambe bilaabeen baadhitaano ay ku sheegeen inay ku ogaanayaan waxa sababay burburka dhismahan iyadoo sidoo kale shacabku ay usoo gurmadeen dadka ku waxyeeloobay dhismahaasi dumay ma ahan markii ugu horreysay oo dalkan ka dhacdo dhacdo nuucan oo kale ah sanadkii labada kun labaiy labaatankii ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay toddoba kanla waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu kusoo dumay dhismo ku yaala magaalada mirkatu ee dalkaasi inta badan dhismayaasha kusoo duma dadka ayaa sababa looga dhigaa tayaxumada dhismaha iyo sida liidata ee loo dhiso iyadoona arrintaasi loo aaneeyo dadka ka shaqeeya dhismayaasha oo si habacsanaan ah u dhisaa islamarkaana ka gaabiya arrimahaasi maamulka islaamiga degmada kamsumo ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowladdiina u qabtay ganacsatada iyo beeraleyda ku dhaqan degmadaasi sida warbixinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman dowradan oo loogu magac daray shahiid addaaci cabdiraxmaan xasan shicaarkeedunu ahaa alcilmu waalcamal waxaa loo qabtay boqolaal ka mid ah ragga ku dhaqan degmada kamsuume ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose sida ganacsatada beeraleyda odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo dhallinyarada saddexdii maalin aynu soo dhaafnay waxaa si aad ah looga dareemayay goobaha waxbarasho ee degmadan dowradan bilowga u ah diraasada sannadlaha ah maraakiista kamsuuma taas oo ay si weyn uga qayb qaadanayeen ducaad ka tirsan maktabka dacwada idaacadda islaamiga ah ee andalus oo ka qayb gashay xafladii gebagabada dowradan oo lagu qabtay masjidka jaamaca ee degmada kamsuuma waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada culimo waxgarad iyo bulshadii loo qabtay dowrada ugu horeen dadka deegaanka ayaa ka hadlay dowradan iyo duruusta ay ka faa'iideen maynin dareerayay saddex maalmood dowro oo macnaha sharci ah degmada kamsuuma ah marka dowladaasi may ka baranay saddexdaas maalmood attawxiid saddexdiisa qeyb oo tawxiidka tawxiid rubuubiya tawxiid aluluuhiya iyo tawxiid asmaaullaahi wa sifaati ayaa ka barani may kale ka baranay axwaalulqiyaama ayaa ka barani dowrada iida ah duruustan qaadan waxaa ka mid ah aahaaru dunuubi waalmacaasi fadlulcilmi waalcamal alwalaa walbaraa ilaah baa ku mahadsan uma walaayadeenna gaar ahaan maktabudacwa iyagoo sii hadlaya ayay dhanka kale ka dalbadeen mas-uuliyiinta maktabka dacwada ee degmada kamsuuma soo celcelinta dowraadka noocan ah marka ka faa'iidaysan marka walaayada may ka codsadaane marka dowraadka noocan oo kale ah inaa macnaha niinsano nagoona oo mar walba macnaha dowladaas macnaha ninsonnago oo ninkoyto taas ayaa ka codsadaane sifaylan walanka barani marka waxaaweyn bili macnaha hal mar oo kale inaa dowladana ninqabado ayaa ka codsadaane macnaha walaayada guud ahaanba macnaha saasaan ka codsadaane waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayran ilaaha idinka abaalmariyo juhdiga iyo dadaalka dheeriga aad geliseen waxaan idinka codsanayna inaad nasoo celcelisaan dowlaad la mid ah midaan camal wakhti kasta waxaan codsanaynaa dooridan inaa noo soo celceliyaan qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka degmada kamsuuma ayaa si aadaa u soo dhoweeyey dadaalka maktabka dacwada ee ku aadan dowlada loo qabtay bulshada qaybahooda kala duwan anoo ka mid ah odayaasha muxaafadada kamsuumo kuna hadlaya afka dhaqanka bulshada kamsuumo waayahan waxaa socotay dowraad cajiiba oo ilaahay cilmigiisa iyo fadligiisa lagu baranayo dowladaasoo ay qaateen bulshada kamsuum oo kala gedisan hadday yihiin odayaashii dhaqanka hadday yihiin bulshadii kaleo dhallinyaradii ganacsatadii ayu nooc walba kala gedisan bulshada muxaafadada kamsuuma degan saddex maalmood dowray walaayada u qabatay insha allahu tacaala waana soo dhoweyna haddaana dhaqanka degmada kamsuumo ilaahay subxaana wa tacaala in iftiinkiisa maalin ilaahay keeno bulshada lagu soo celceliyo waxaan habeenii maalin u taagannahay biidni illahi tabaaraka wa tacala waxaan codsanaynaa ama aan walaayadeenna muxaafadada ama waaligeena gobol ka codsanaynaa in muxaafadada kamsumo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad lagu soo celiyo tawxiidka anoo ah nabadoonka degmada kamsuuma oo dowladii aan ka faa'iidnay waxyaabo fara badan aan la soo koobi karin marka waxaan leenahay weliba xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan leenahay mar walba inay walaalaheen ay saa noo soo booqdaan ay noona buraarjiyaan jiifka ay naga kiciyaan mar walba dowradan loo soo gebagabeeyey ragga degmada kamsuuma ayaa qayb ka ah silsilado dowraad ah oo si weyn uga socda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taas oo ay ka faa'iidaysanayaan dadka muslimiinta qaybahooda kala duwan aad buu u mahadsan yahay bashiir kulan ballaaran oo looga aransinayay arrimaha jihaadka iyo kaalinta qabaa'ilka ay kaga jiraan difaaca shareecada raxmaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan wilaayada gedo casaam carafaad ayaa warkan inoo haya kulankan oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga hegada iyo beesha galadle oo looga arrinsanayay jihaadka kaasay barbar socotay dowro ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimo ugaasyo nabadoonno iyo waxgarad ugu horeyn waxaa kulanka kelmad tawciya ka soo jeediyey sheekh maxamed bishaar oo ka mid a culimmada islaamka ugaas xuseen maadey macalin xasan ugaaska beesha galadle ayaa sidoo kale kulanka ka hadlay haddii una beeshay reer geeladle anaa alanway waa hawaalaga samcan wadaacan yaa noo mudan yihi inay un warshay dheegno waana adicno maxaa yeelay walaa nininka weeri waa diin ilaahay waa wadadii nebi moxamed salawaatullahi calayhi salaam oo ninku tabi waay oo khaatim alambiyaa ninku tabiwa kitaabka isaga ini dadkiyo duulaanka eyin marka insha allahu tacaala ini una garbaas qabsano haddii geekana nin weero maylaraa i alxamdulilahi rabbilcaalamiina degmada haddi geeka una noo xukumaay oo hadda dadka muslimiinta haddi geeka inta maalin kasta ninka kooyo faday noo horsuro maylaraa murtadiinta haddiina ninka weero diyaar ma ihiiniya ini una alxamdulilahi rabbilcaalamiina maal naf i maal dhati una kaweerano diyaar mihiinaya ini una degmadii teen waaliga haddii us amarnahaa biyu oo ma arna ini alxamdulilahi rabbil aalamiin degmadii teen la galo oo alxamdulilahi rabbil aalamiin gaala la hasuuqo
nabdoon cabdulaahi ansaari oo ka mid ahaa marti sharaftii ka soo qayb gashay kulanka ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaad og tihiin walaalayaal waa la soo duula dagaal baana laku soo qaaday oo maraykan hogaaminay oo ingiriis hogaaminay oo turki hogaaminay bal qof walba waxaad isweydiisaa adiga beertaada iyo sacahaaga iyo iyo gurigaaga adaa lehe waxay u soo duuleen oo ay rabaan bal qof walba u isweydii bal isweydii adi iswarayso maxay rabaan dadkaan waay maxay noogu soo duuleen maxoolaan ka dhacnay ma guryahoodaan tagnay ma beerahoodaan soo qaadan ma rag baan ka laynay wax kale lama aha waa waxa loo soo duulay waa in laa ilaaha ila allahu koonkan laga tirtiro imaa in adigaba lagu waayo oo lagu baabi'iyo sida aidis lagugu beerayo oo raashin dhacay laguu siinayo oo adiga la isugu kaadirayo oo qabiil qabiil aan isugu laynayno dadkan in arlada laga waayo arladan barwaaqada alla saldhiga ujeeddada loo soo dulaya waa midaan inaan fahanaa la rabaa ikhwaani
ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoon halkaasi ka jeediyey dardaaranno kala duwan amniga ilaahay uu noo siiyey subxaanahu wa tacaala uuna siiyey waxay u baahan tahay shukrin maxaa yeelay maalkaagii kuu badbaaday dhiiggaaduu kuu badbaaday adiga waxaa weeyaan dalka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa meeshaad rabta marayo wax ku qabsanaya alla arag ayaad maanta maraysaa soo saas maa waa marka inaan ilaashanno nicamka asaga ilahay ugu shukrin subxaana wa tacaala beesha waxaa looga fadhiyaa degmo cadowgu haysta xagee noogu dhow reegeeladow baarra inaad ku fillaatiin al raba diyaar ma tihin insha allahu tacaala nasriga ilaahay subxaana wa tacaalana wuu yimid waa dareemaysaa meelo badanaa khayr laga dareemayaa cadow ilaahay subxaana wa tacaala guud ahaan waa jabay aan israacin insha allahu tacaala wilaayadii islaamiga hegado ayaa muddooyinkii dambe waday kulamo gaargaar oo ay la yeelanayso qabaa'ilada dega wilaayada kuwaas oo sare lagu qaadayo halganka jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid casaam warbixintiisana waxay gebagabo u ahayd warkeenni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alantulus warkan mid la mid ah ayaa inoo madala intaa ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu